magaalada hargeysa ee maamulka somalilan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen arday ka aflaxday jaamacadda badar ee magaalada hargeysa islamarkaana ka baxay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda waxaa ka qayb galay munaasabada maamulka jaamacadda bahda waxbarashada waalidiin ardayda qalinjibinaysii marti sharaf kale gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda badar sheekh aabi maxamed ayaa ka waramaya marxaladihii ay soo mareen ardayda qalinjibisay waxaan kaba u sheegaya ardayda aqoonta iyo dadaalka qofku isagaa isgaadhsiiya juhdigiisa iyo dadaalkiisu ku gaadhaa wuxuu leeyahay nabigu sala allahu calayh wasalama man bada'a bihi camalu lam yusric bihi nasabu qofka camalkiisa iyo kartidiisu ay hoos u dhigto waxa weeye abtirsiintiisu kor uma qaado meel ma gaadhsiiso waxaan odhan lahaa ardayda dhibaatooyin badan baa jira sidaynu wada ognahay in dhaqankii laga sii tegayo gaalo lagu dayanayo ood arkaysa waxyaabo badan oo isbeddela oo ardayda qudhooda ka muuqda dhul dadka ka muuqda inay iyagu ka fogaadaan oo ay waxa ay barteen uu ka dhigo inay iyagu waxa weye isku kalsoonaadaan oo ay ka fogaadaan kudayashada indhaala ee aynu ku dayanayno gaalada iyo wixii ka yimaada ee markaa aan wanaagsanayn wuxuu leeyahay nebigu sala allahu calayh wasalama man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum qofka qolaysu ekeysiya iyagu ka tirsan yahay iyagaanu ka mid yahay waxaan kula talin lahay oo kale inay ka feejignaadaan bara baraha bulshada iyo isticmaalkeedu waa see waa hub laba af leh inay wanaagga u adeegsadaan xumahana ay ka ilaaliyaan iskaga ilaaliyaan kana faa'iidaystaan oo waxa weeye wixii aqoon iyo wanaag ku jira marka ay waxa weye ka faa'iidaystaan waxaad fiirisaan shalay baad soo gasheen maantana waad baxaysaan wakhtigu u gaaban yahay markaa dib u ega intii aad dhiganayseen waa maalmo kooban adduunkuna waa sidaas oo kale ha ku dagnina waxa uu leeyahay nebigu sala allahu calayh wasalam mahalii wa mahalu dunyaa ka mahali raakibin istadalla taxta shajara uma tarak adduunku wuxuu la mid yahay nin geed harhsaday in yar ku nastay kadibna ka tegey qaar ka mida marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa ardada ugu hambaliyey guusha ay gaareen
maanta oo kale waxaa farxad aan la koobi karin ah in arday lagu soo dadaalay oo dadaal dheeraada la geliyey waalidku ku soo dadaalay iyagoo ka qaadanaya marxaladda kala dugan inay heerkan aad soo gaadhaan aad baan ugu faraxsannahay boodhka iyo kelmaddiisa waxaa odhan doona guddoomiyii boodhka ayaa fadhiya laakiin anigu xubinnimo maa ku hadlayaa beder oo dadaal dheer loo soo galay aad iyo aad u ballaadhan waxay mutaysatay inay noqoto jaamacadaha qaranka dalka ugu qiimaha badan leh waxaan ku soo koobayaa hadalkayga aqoontaad barateen cilmigaad barateen marxaladdaanad ku soo gaadheen
ilaahay subxaana wa tacaala waa idinku anfac cilmiga aad barateen kuwii ku tamariya allah idinka yeelo intaa markaan ka soo gudbo jaamacadda iyo waxa weeye wixii la xidhiidha guddoomiyaha inoo faahfaahin doona anigu waxaan jeclaaday marka inaan ardayda la dardaarmo qodobana aan kala hadlo dardaaranka koowaad in ilaahay subxaana wa tacaala marka ay ka baqdaan waxaan ay barteenna ku camal falaan sharciga ilaahayna subxaana wa tacaala sidiisa marka ay raacaan ay dabaqaan dufcaddan waa dufcaddii koob iyo tobanaad ee ka qalin jibsay jaamacadda badar ee magaalada hargeysa islamarkaana sanad walba soo saarto arday badan kuwaasoo ka qalin badashto kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda